جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
بسم illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmasaakaan idinkugu haynana waxaa ka mid a gaalada midooda afrika ayaa mugdi geliyey jiritaanka isbahaysiga ee yuusum xilli taliskaas uu wajahaya dhaqaale la'aan xooggan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ay ku fashilmeen dagaaladii dhowaan ka dhacay qaybo ka mida wilaayada shabeellaha dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan gaarsiiyey geesyada towxiidka ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada shabeellada hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax isniinna taariikhda hijrigana waa lix iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan gaalada midooda afrika ayaa mugdi geliyey jiritaanka isbahaysiga ee yuusum xilli taliskaas uu wajahaya dhaqaale la'aan xooggan warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed xilli tan iyo dhammaadka sanadkii tegay uu aada isku soo tarayay dhaqaale la-aanta baahsan ee uu wajahayo howlgalka ashaadolo dirarka ah ee kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayuu midooda gaalada afrika mugdi geliyey jiritaanka isbahaysiga cusub ee e u s somal sifiil baam madaxa waxay ugu yeeraan howlgalka taageeridda amniga ee isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee e u s somal ayaa hadal uu jeediyey ku qiray dhaqaale la-aanta uu wajahayo isbahaysiga isagoo intaa raacay in arrintaasi ay khatar weyn ku tahay sii jiritaanka e u s somal baam ayaa hadalkaasi ka jeediyey kulan gaar ah oo golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midooba ka yeesheen xaaladda soomaaliya isagoo xusay in howlgalka kufaarta uu mugdi ku jiro sifooyin baam oo kulankaasi ka hadleeyey ayaa yidhi xaaladda maaliyadeedda ee yuusum waa mid aad u xun khatarna ku ah jiritaanka howlgalka wuxuu soo hadal qaaday saamaynta xooggan ee isbahaysigiisa ku yeelatay lacag la-aanta haysata muddo toddoba ilaa sagaal bilooda wuxuu tilmaamay in baahida ugu weyn ee hadda haysata ay tahay maalgelin la-aan dhibaatada dhaqaale ee uu howlgalkan ashaadola dirirka ah wajahayana ay keentay niyadjab aad u xoogan oo soo gaaray shaqaalaha iyo ciidanka e u s soma gaalada caalamka ayaa kuus ka taagan duulaanka saliibiga ah ay kaga jiraan soomaaliya maraykanka ayaa horey u diiday qaraarka ururgaaleedka qaramada midoobay ee lagu qiimeeyey dhaqaalaha ku baxaya howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta gudoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda sanadka maraykanka gaarka lagu magacaabay jim reesh ayaa si weyn kaga hor yimid qaraarkaasi reesh ayaa ku dooday in qaraarka golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobe uu keeni doono in maraykanka lagu xiro waajibaad maalgelin oo joogto ah taasoo uu sheegay in ugu dambeynayo colays ku noqon doonto canshuur bixiyayaasha maraykanka wuxuu intaas ku daray in maraykanka uu ku tacabeelay maalgelinta howlgalka kufaarta afrikaantu kaga jiraan soomaaliya lacago balaayiin dollar ahna ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah shabaabulmujaahidiin sidaas darteedna aysan wax natiijaha ka soo bixin ururgaaleedka midooda yurub ayaa dhankiisa horey uga dhawaaqay in maalgelinta howlgalka e u s sum ay u muuqato mid isaga looga dhaqaaqay sidaas darteedna aysan awoodin inay keli ku noqdaan bixitaanka kharashaadka ku baxaya afrikaanta soomaaliya duulaanka saliibiga ah ku joogtaa mahadsanid marwaan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose geesiyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xali dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn dagaalkan ayaa liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlay dhul ka fogfog deegaanka golweyn siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ay ku fashilmeen dagaaladii dhowaan ka dhacay qeybo ka mida wilaayada shabeellaha dhexe nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya afhayeenka hore ee maamulka riddada hirshabelle murtadka lagu magacaabo cabdulaahi dheere ayaa sheegay in kooxdii riddada soomaaliya iyo maamulka cali guudlaawe ay ku fashilmeen dagaaladii dhowaan ka dhacay shabeellada dhexe waxauu tilmaamay siyaasigan in mujaahidiinta ay qabsadeen dhowaan deegaanadii ay soo weerareen isagoona ku eedeeyey kooxdii riddada gurgurta iyo maamulka riddada hirshabelle inay ku guuldareysteen inay ka hortagaan duulaankaasi mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanada shabeellada dhexe waxaa jirta dowlad goboleedka hirshabeelle in laga qabsaday deegaano badan oo xurahay oo hal sano ka hor la xoreeyey waxaa laga qabsaday ceelbaraf kow ceelbarafaa laga qabsaday ceelbarafaa gobolka shabeellada dhexe khaasatan gobolka shabeellada dhexe ceelbarafaa la qabsaday waxaa la qabsaday biyocadda waxaa la qabsaday meyrtuuge waxaa la qabsaday muxuu ahaay meesha la yidhaahdo alkowsar waxaa la qabsaday muxuu ahaay deegaanka bushashiiq waxaa la qabsaday muxuu ahaay geelgub intaas gacanta dowladday ku jirtay waxawaaye marka waxawaaye waa waa arrin xum oo farsamo xumo ku dhacday oo dadaal xumo ku dhacday oo dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan gobolka shabeellada dhexe oo mas-uuliyaddeeda ay taabahayso intaasaa la qabsaday masaajid cali gaduud dagaalkii ka bilowday oo maxaasiciid lagu qabtay oo nuurdo lagu qabtay oo deegaano badan lagu qabtay daarunicma lagu qabtay intaas oo busho shiikh lagu haayey ee gacanta dowladda ay ku jirtay oo xaaji cali oo ku jiray intaasoo dhan muxuu ahay hadda aan la waayey dhinaca kale murtad cabdulaahi dheere ayaa tilmaamay in mujaahidiinta ay la wareegeen qaybo ka mid ah magaalada balcad iyo hareeraheeda islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay ay halkaasi howlgallo ka samaynayeen siyaasigan ayaa weerar afkaha ku qaaday gudoomiyaha maamulka riddada hirshabeelle ugu magacaaban shabeellada dhexe iyo gudoomiyaha maamulka riddada balcad oo uu sheegay in labadaasi murtad ay mas-uul ka yihiin fashilka dagaal ee ka dhacay deegaano ka tirsan shabeellada dhexe waxawaaye dagaalka haddaan ka bilaabo degmadan balcad ee noogu soo dhowo hadda meeshaan ku jirta degmada balcad meesha dalxiiska loo aadi jiray afkeeda gadaale ee shabaabaa jooga saldhigii balcad habeennadii usugaa ka talsho waa laga soo tego warshadda kaliyahu jooga guddoomiyaha hadda hadlaaya ee xildhibaanka ijaafayahay waxawaayey carafaag waa aragta carafaag maana in hareere caadle dadaa lagu dilay hareere caadle askaraa lagu dilay waa la yimid amisoonta iyo haddii loo gudbaya helikobterku gudub waay degmada balcad guddoomiyahan halahow joogay dibay u dhacday dadki deegaanka deganaay boondadyow difaac dhigtay qoryo wuxuu ku jeejay dadkii waxa deganaay dhinaca duga deganaay hoobiyaalaa lagu riday carafaagaa laga tuuray muryaalaa laga tuuray kulanka faaxasanaa laga tuuray beerihii mashruuca laga tuuray intaas hadday shabaab joog waayaan waxaan kaad sheegay waa been askarti aad ku soo oroday ee inta dagaal gelaysa ka soo orodana ma hilmaansan aniga aniga wiilkaygaa ku jira xamuuyare aad uga soo oroday basro meesha la yidhahdo aad uga soo oroday oo dabakici weysan hal ah ataa ehelkiisa iyo qaraabadiisi aniga ima dhihi dadka kale oo inaad dagaal gelisa rabtana yay kugu sirmin dagaal shabaab adiga daacadkaa ma ah ninkan saaxiibka iho gobernatoraha gobolka shabeellada dhexaa cabdicasiisow qax ku yahay waa ka soo qaxay jowhurow ka soo qaxiyey wuxuu ka soo qabiya cadda iyadoo dagaal ka socdo ka soo kuday anaa og marka caddaynayna leedahay buruuf caday leedahay hal maalin meelo uga dagaalama dagaal waxaa ugu dambaysa maalinka axmed carab uu ka dhimaayo biyocaddo uu ka galay halkaas maruu dagaal galay dagaal kalou galana ma jirto maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada isu soo tirayey eedeymaha ay isku jeedinayaan murtadiinta dhexdooda kuwaasoo isku eedeynaya inay ka mas-uul yihiin fashilka iyo jabka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan xilli mujaahidiinta ay la wareegeen degmooyin iyo degaano ka tirsan wilaayaadkaasi mahadsanid abushayba mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed wafdigan oo u horkacayay waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa booqasho ku tagay furmaha hore ee wilaayada bakool halkaas oo farxadda munaasabadda ciidulfitriga ay kula soo qaateen ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada wafdiga oo ka koobna nuqabo heer wilaayo ah culimaa udiin shucaro iyo mas-uuliyiin ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey libaaxyada towxiidka waxaana intii ay halkaasi ku sugnaayeen kalimaad dhiiragelin ah iyo muxaadaraad u jeediyeen ciidanka sheekh cismaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool ayaa ugu horeyn kalimad qayima halkaasi ka jeediyey isagoona si gaar ah ciidanka ula dardaarmay sabar iyo sugnaan jasaakum allahu kheyran walaalyaal mahaga gebagabaayay dhowr qodobo dardaarmay anuu naftay ka bilaabow walaalka mujaahidka ohow oo alla dartis quuran qaadi may ballan baahanya insha allahu tacaalaa assabru wathabaat cadow haddii lala kulmo inuuna sabarnan adkaysna yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan faahbutuu wadkurullaha kasiiran lacallakum tuflixuun yaa waadiicu llaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin marka asbaabta nasriga ilaahay subxaana wa tacaala ka xaqiija intaasu sam waa dacad in laka dadaala umari latinkoli hadda ciidanka intarooga umaradiyo mayba jare umaraa ulfasaa'ila jar umaraa usariyaad ya jar kulli marka mayba insha allahu tacaala in amiirka nkawiinye la adeeco kala dambeen insha allahu tacaala inuna mar kasta ka dadaalna jazaakum allahu khayran midnimo isku duubnaasho iyo marxaladda una roogin hadda unka guduba korno filimka yar un hadda fiiriyaanay alaa ina nasralahi qariiban ka kornayt amiirka ma eray in diyaar garoowa marxaladda cusub iyo waajibaad hadda siin saarnayn oo hasiin koro doon saas maa insha allahu tacaala ilaahayna ku rajeeyana in cadowgan usugaha ilaahay subxaana wataalana shal saaro oo ilaahay subxaana watacaala marka may waa nii guulay ya ilaahay ku rajeeyana insha allahu tacaala meel wiin maana inshaga hadafka goobnan jazaakum allahu khayran cadowga allah subxaana watacaala may waa la xisaabtangaan baahanya inamaa ukhida bilquwati laa yustaraddu ilaa bilquwa naqiib muxiidiin cabdiraxmaan aadan guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada bakool iyo naqiib maxamed xasan bunow naqiibka beesha hadameeh ayaa si isku mid ah dardaarano qiimo badan ugu jeediyey ciidanka mujaahidiinta runtii walaalayaalow warka maka dheeradaa geeka isi inimna waa adiidanoo warkin dhegaysan iyo geeka ee aragtaytiinga hanuun ah siinkooyo kunga maar may waa ahaa ajarwiin leh jazaakum allahu khayr may basan lanaa dadka magaalooyinka geeka gaalada roogaan wararka una ku hayno mise teleefoonada una ku hayno mise una helahayn eedaasin sugahayan eedaasin dhararinyin gurigikin kis bes malsin ka dharan saas ogaada gurigi isin ha ku tabteen i owlaadi isin ha ku tabteen keliya walaalaha keliya intaas walaalisin ka sugahay ma ah baytul maqdis in isugahay walaalayaalow mashriqi maghriba isin ka sugahay maysan lanaa nafsadayna lahaa isina sin lahaa walaalayaalow nicmadan una geeka haysano oo ilaahayna sii bani aadama la'i shayddaanna dhiiga ka dareere ini reednahningnagana ilaahay lakuma gangal akhyaaray hedefken gallanen hemi dheer gallanen maana khilaafo islaami e anti ku dhaladaas aniguna marban laabana oo un marban fadhaana ani hemiga gallanaana ninku baanyi maana haddii ilaahay idin hayese lika deere sabar i sugunaasha i alla obsiinga lika deere maana ilaahay nii irsaaka taasna tan kale ma ogaadasaana khilaafadaas oo una nanoo dhumiyey nanoo maran habaabay wala nanoo ka maran habaabay geeka gaalada noo ka maran habaabay kasaadana qaramada midoobeyo booska geeka adduunyada qaramada midoobe ku roog khilaafo islaami ha ku maamulaasay ku roogdi anti la tartira gayaamaynan ereg war qaramada midooben ogolaan adduunyadan walba ma ku jiraan leer xuquuqda bani aadankeeda ilaaliyaase dowliyadan ogoonsanaan dowlad ma leer xuquuq bani aadan ba ilaaliyaase walaan dhookan takfeesadaanan mada ku dowhaasa ee dheegdana owlaadan salla weelahaay gumaadkan dadkan la kahaay balantan silinsa hariiryahay ma adluulungantu ku jarta mada ku hadalaas ya dheegdana akhyaaray walba ma ku jarang maanaa unina nin suubsadi ini khilaafadaasna nooka maran habaabelin suubsadi fadhow ku kanen handho feedanen awoodan i heelada tiitan guulma ka deeranan ilaahay tala saarasho i al obsinga guul ka deeranan mas-uuliyiinta wilaayada bakool oo garabsanaya hoggaanka qabaa'ilka ayaa ahmiyad gaar ah siiya ciidanka mujaahidiinta ee bacdallaahi sababtooda ay nabad ugu hordayaan kumanaan caruur haween iyo waayeelo ah waxayna wilaayadu dhowr jeer booqasho ceynkan ah oo ay ku tagtay furmaha wilaayada tiro xoolo nool oo geel iyo ari ka kooban ku wareejisay geesyada towxiidka mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiyado kala duwan gaarsiiyey geesyada towxiidka ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayada shabeellada hoose casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka doomburaale ee wilaayada shabeellada hoose waxaa in ka badan toban qabiil oo ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayada shabeellada hoose ku wareejiyeen afartan neef oo geel ah timir iyo ashyaa kaloo aad u fara badan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas naqiib ibraahim maxamed nuur oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose ayaa isagoo munaasabada ka hadlay waxa uu ka warbixiyey deeqda ay wareejiyeen iyo qabaa'ilada la baxay halkan waxaan ku bixinaynaa oo lagugu wareejiyey geel gaaraya afartan neef oo geel ah oo halkan taagan labaatan iyo toddoba neef oo ka mid ah toban iyo saddexna ayaan ku soo dhaafnay degmada toorterow haddeerna aan joogno qoryoey aan ku wareejinayno labaatan iyo toddoba neef oo geela ayaa halkan ku wareejinaynaa waxaan kaloon wareejinaynaa timir gaaraysa saddex boqol oo kartoon laba boqol iyo toddobaatan oo haddeer aan ku hayno halka aan fadhinno marka markii laisku daro waa saddex boqol oo kartoon oo timira allahu akbar waxaa kaloo halkan yaalla aanaboor oo kartoomana ee labaatan iyo shan kartoona ikhwaani marka inta maanta ay bixisay halkan oo hoolaha ku bixisay waa toddoba iyo toban qaliil toddoba-iyo tobankaas qabiil hana kale hoola badnaadaano hana kale hoola yaraadaano laakiin qolo kasta waxay dhiibatay in allah intay tidhi ilaahay ku raali geli ayay dhiibtay oy nagu wareejisay waana kala wareegnay annaguna waxaanu gaarsanaynaa mujaahidiinta subuurta jooga dadkii ugu wakiilka ahaa ee degmada tan qoryeeley tirada ummadda hoolaa bixisay waxaa ka mid ah jiido waxay bixisay xoolo fara badan geel leh timir leh waxaa ka mid ah beesha marifle waxaa ka mid ah beesha murunsade waxaa bixiyey biimaal ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa bixiyey sheekaal hawaal ayaa hoolo fara badan bixiyey begedi ayaa hoolo bixiyey darbano ayaa hoolo fara badan bixiyey gurgaato ayaa xoolo fara badan bixiyey waxaa halkaa hoolo fara badan ka bixiyey dir ayaa bixisay jilla ayaa timir bixiyey walamey ayaa hoolo fara badan bixiyey shiil ayaa hoolo bixiyey shabeelle ayaa hoolo bixiyey gaameela ugu dambaysay qabaa'ilka dega wilayaadka islaamiga ayaa kaalin weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona xilli weliba hadiyada kala duwan gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira mahadsanid casaam guud ahaan warkii subaxnimo oo saako oo isniinna idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga inta inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu